الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Ee, waxaan doonaynaa in aan xoogaa ka bixinno fikrad kitaabka iyadoo si wanaagsan uu fikrad uga bixiyey alimaamu sakhaawi risaaladiisa la yidhaahdo qunyat lmuxtaaj oo aan doonayno inaan akrino oo aan ku darno kitaabka laakiin khulaasadiisu waxay tahay ee, kitaabka un inuu tacriif ka bixiyo isagoo ku magacaabay qunyat lmuxtaaj fii khatmi saxiixi muslim ibn xajaaj xurfiga culammadii hore waxaa jirtay kitaab mucayana markii la dhammeeyo ama saxiix bukhaari ama saxiix muslim ama mid kaleeto in ay kitaabkaas fikrad ka bixiyaan kitaabka magaciisa iyo shuruudiisa iyo shuruuxdiisa iyo wixii la xiriira laakiin arrinkaas wuxuu ku fiican yahay oo kusii habboon yahay kitaabka awalkiisa in arrinkaas lagu sheego laakiin curfigoodu wuxuu ahaa kitaabku markuu dhammaado inay arrinkaas ka sheekeeyaan rasaa'ilna ka alifaan oo ay ku magacaabaan akhtaam fii khatmi muslim alxajaaj buu leeyahay sakhawi marka khulaasadiisu waxay tahay un kitaabkan inuu fikrad ka bixiyo fikrad ka bixinta aan doonayno marka inaan fikrad ka bixino toban nuqdadood aan kusoo koobaynaa nuqdada koobaad waa kitaabka magaciisa nuqdada labaad waa makaanu ta'liifi kitaab wa muddatu ta'liifihi wa taariiku intihaa'ihi meesha uu kitaabka ku alifay muslim muddada uu alifaadda waday iyo taariikhda uu dhameeyey ta'liifkiisa nuqdada saddexaad waa manhajulkitaab kitaabka manhajkiisa iyo habka uu u alifay nuqdada saddexaad waa mas'alo ku saabsan kitaabka wuxuu ka kooban yahay muqadimo iyo kitaabka oo ka bilowda kitaab liimaan muqadimada markaa axaadiis badan baa ku taalla culammadu waxay ka warramaan marka axaadiistaas muqadimada ku taallaa ma waxay la shardi tahay axaadiista sulbul kitaab ku taalla mise waa ka shardigu duwan tahay masalada culamada ka warramaan weeyaan nuqdada shanaad waa kitaabkan saxiix muslim mumayizaadka uu leeyahay iyo arrimaha uu uga duwan yahay saxiix albukhaari sheykhiisa kitaabkiisa nuqdada lixaad waa taraajum lkitaab wa cadadu kutubihi wa cadadu axaadiihi kitaabka taraajimtiisa iyo kutubta uu ka kooban yahay laga bilaabo kitaabulimaan iyo axaadiistiisu intay dhan tahay noqdada toddobaad waa kitaabka asaaniiddiisa iyo ruwaadda kitaabka warisay noqdada saddexaad waa kitaabka ammaantiisa noqdada sagaalaad waa kutub laga alifay saxiixu muslim arrimihiisa noqdada tobanaad waa tabacaadka kitaabka tobankaas noqdodood waa fikrad waa ka bixin kartaa isleeyahay marka kitaabka qofkana kitaab markuu aksanayo inuu xoogaa fikrad fiican ka haysto yaa habboon kitaabka ku bilowna magaciisa kutubta magacyadooda waxaa iskale mu-alifiin magac uu isaga u bixiyey aan loogu dhawaanaya kitaabka bacd lmualifiin magacyada kutubtooda u bixiyaa bacdu lmualifiina waa iska alifaan magacna uma bixiyaan ardadaa fiirfiirisa marka muxtawaha kitaabka magac u qalman ay u bixiyaan ibnu taymiya raximahullah kutubtiisa badi magac uma bixiyo isaga masala la weydiiyaa kitaab u ka alifaa ardadu markay fiirfiiriyaan leeyahay magacaas u istaahila in loo kitaabkan markaa alimaam muslim isagaa magac u bixiyey wuxuuna ku magacaabay almusnad asaxiix almusnad asaxiix magaca uu mu-alifku ugu talagalay inuu u bixiyo waa intaas almusnad asaxiix hadalkiisa ayayna ku jirtaa wuxuu yihi sanaftu hada almusnad asaxiixa min halaati mi-ati alfi xadiidin masmuuca waxaa kasoo dhex bixiyey buu leeyahay musnadkan saxiix ah saddex boqol oo kun oo xadiid aa kasoo dhex saar yani saddex boqol oo kun oo xadiidu isagu wariyey oo masnuucaadkiisa iyo marmiyaadkiisa ka mid ayuu kala soo dhex baxay saddexda toddobadaas kun oo xadiid taqriiban ulamo kale baa markay unwaankiisa fiirfiiriyeen bay magacyo kale u doorteen waxaa ka mid a magacyadaas kaleeto magac uu u sheego alimaam ibnu catiya saaxibu tafsiir walxaafid alcalaa-i waxay dhahaan waxaa magaciisa ku haboon yahay in la yihahdo almusnad saxiix binaqli lcadli can ilcadli can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam labadaas imaamkaas sidaas ku magacawda almusnad saxiix binaqli alcadli can ilcadli can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ibnu khayr alishbili kitaab alfihbisa la yidhaahdo uu leeyahay uu kaga waramo kutubta uu alifay markuu saxiix muslim ka warramayo wuxuu yihi magaciisa wuxa weeye almusnad asaxiix almukhtasar ilaa saddex boqol oo kun oo xadiid uu wariyey ayuu kala soo dhex baxay toddoba kun oo xadiid mukhtasar waayahay marka almusnad asaxiix almukhtasar min asunan binaqli alcadli can alcadli can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam alqaadi ciyaad oo ka mid ah dadka sharxay kitaabkan wuxuu asagu ku magacaabay almusnad asaxiix almukhtasar binaqli alcadli can alcadli can rasuuli illahi sala allahu alay wasalam laakiin wuxuu mashhuur ku noqday saxiix muslim intaasaa loo yaqaanaa da meesha uu ku alifay iyo muddada taaliifka uu ka qaatay iyo waqtiga uu dhameeyey alimaam muslim markuu jawlaad soo sameeyey oo wadamo badan uu soo maray magaaladiisii u laabtay naysaabuur magaaladiisi isagoo jooga oo aan qurbo ku jirin iyuu alifay lana leeyahay culummadiisii ama mashaayikhdiisii badidood way noolaayeen markaas lafdigii shakiya ka galo wuxuu heli karaa inuu kutubtiisa fiiriyo ama mashaayikhdiisii u weydiiyo ka ta-kulo laakiin arrinkaas waxaa khilaafsan imaam lbukhaari kitaabkiisa waxay dhaheen safaruu ku alifay hadda magaalo tegahaya horanuu ka alifahayaa hadda magaalo kaluu tegahaya sidaa daraaddeeda marka xagga siyaaqa kitaabka iyo tartiibkiisa iyo tandiimka kana ku haboon marka magaaladiisii naysaabuur uu ku alifay waxaa la leeyahay ta'liifkiisuna wuxuu ka qaatay muddo gaaraysa shan iyo toban sano uu waday ta'liifkiisa waxa uu leeyahay sakaawi alimaamu albukhaari wuxuu waday saxiixiisa ta'liifkiisa lix iyo toban sano yuu ka qaatay waqtigii uu alifahay kitaabka muslimna muddadaas muddo u dhow buu ka qaatay buu leeyahay ta'liifkiisu oo wuxuu leeyahay rafiiqiisa ahmed ibnu salama wuxuu yidhi kuntu maca muslimin fii ta'liifi saxiixihi khamsa casharata sana waxaan la joogay buleey muslim markuu kitaabkiisa alifayay shan iyo toban sano marka saxiix albukhaari ta'liifkiisa wuxuu qaatay sittata cashara sana saxiix muslimna khamsata cashara sana ayib muddadaas buu marka ku jira hawshiisa iyo ta'liifkiisa goormuu dhameeyey ta'liifkiisa dhammaan kutubta u tarjumtaa muslim kama wahayn arrinkaas intaan aragni laakiin nimankan daari tacsiil nusada ah soo saaray aada iyo aada bay u dadaaleen makhduudaadkiisa muhiimkana aada bay u aruuriyeen makhduudaadkiisa mid ka mid ah ayaa faa'iidadaasu ku jirta dhammaan kutubta u tarjumta muslimna aan laga helayni ama kuwa sharxay muslim maasari qaabiciyaad annawowi ibnu salaax wax ka warramay muddada uu dhameeyey taariikhdeedii ma jiro markii laga reebo makhduuba ay nimankan daaru tacsiil ay ictimaadeen oo ay ka keeneen askubiyaal magtaba la yidhahdo asbaaniya ku taala asbaaniyana waxaa dhihi jira andalus andalus baa lagu yidhi kadib bay markii muslimiintii gacantooda ka baxda asbaaniya loo baxiyey waxay ahayd markaa wadamada muslimiinta wadamada aada iyo aada thaqaafada islaamiga oo ay u gashay iyo luqadiisa maktaba waxaa ka furheed la yidhaahdo iskoryaal oo kutub badan oo muslimiintu ay laheed ay ooleen markii muslimiinta laga qabsaday ayay nimanka nasaarada marka meesha ku xoog roonaaday yaa isu soo aruuriyey wixii kutub muslimiintu ay meesha uga tageen oo ay ka carareen markaasay qaybiyeen waxay dhaheen intii diin ka sheekaynaydana hala gubo intii luqa carabiya iyo thaqaafado kale ka sheekaynaysana hala baaqiyo maydaan weyn bay sugu keeneen marka wixii tafsiir ah wixii xadiis ah wixii fiqiga dab bay qabansiiyeen bacdul kutubaa ka hartay ay ka mid tahay saxiix muslim nusqa uu leeyahay oo weli taalla faa'iidadaasna laga helay ah waktiga uu dhameeyey muslim ibnu xajaaj ta'liifka kitaabkan waxaa ku taalla nusqadaas intahaa minhu wa faraga yowma alarbicaء licashirin khalat min shahri ramadaan sanata sabcin wa khamsiina wa mi-atayn yacni qabla wafaatihi biarbac siniin taariikhdaas inuu dhameeyey intuuna dhimanin ka hor afar sano ka hor uu dhameeyey intaas taliifka isku mashquulsan ayib manhajka kitaabka uu u dejiyey inuu ku socdo waxa uu ka warramay inuu akhbaarta iyo ruwaadeeda u qaybinhayo saddex qeybta koobaad waa ahlu listiqaamati walitqaan dadka wax warinhaya ama ruwaadda uu axaadiista ka warinhayo qeybta koobaad waa ahlu listiqaamati walitqaani liriwaaya rag buu ku miihaaliyey markaas mansuur ibnu lmuctamir wa ismaaciil bnu abi khaalid wa sulaymaan alacmash rag magacyadaas uu ka sheegay dadka ku ayniga ah ama ku maqaamka ama ku martabada ah ayaa qeybta hore axaadiista ka warinaya qeybtaas hadduu dhammeeyo wuxuu leeya waxaan ku xijinhayaa ahlu satri wa tacaati lcilmi yacni dad masuuriin ah hoogaa cilmigana waxbartood ka haysta laakiin aan gaarsiisnayn raggaas mutciniinta ah raggaas waa ragga xadiiskooda uu noqon karo xadiid xasan raggaasna waxbuu ka warinhayaa markuu kuwaas riwaayaadkooda keeno ayuu kuwaan ku xariirinaa min baabi almutaabacaat washawaahid uu u keenaya wuxuu leeyahay haddii aan qeybtaas dhammeeyo hore ayaa qeybta labaad ku xijina u leeyahy arrinkaas marka shuraaxda kitaabka khilaaf badan inay ka muujiyaan waxa uu ula jeedo wuxuu leeyahay ruwaadda qeybta saddexaad waa almuttahamuun walmatruukuun kuwa muttahamiin ah ama matruukiin ah oo dacfigoodu shadiid yahay oo lagu tuhunsan yahayba inay axaadiista wadciyaan kuwaas wuxuu leeyahay waxba ka wari mayoona agmara wuxuu ku miisaaliyey raggaas qeybta labaad aan leeyahay oo ah ahlu satri wa tacaaqi lcilmi cطاء بن أbي sاaئب ويزيد بن أbي زiyاad وlayث بن أbي sulaym qeybta matruukiinta ah waxa uu ku miisaaliyey cabdاللahi بnu miswr almada'ini mحamed بn سacيid almasluq وغiyاad بn ibrahim النخعي laa yucariج عalى haؤulaaءi وlaa ystqل biriwaayat kuwaas riwaayaadkooda waa kadaabiin matruukiin ah marka kulle xamaayo riwaayaadkooda wax danana kamale iskumana mashquulinayo le hadalkaas waadax waaye oo ah kitaabka in uu laba sinfi oo ruwaadda ka mida ka weli laakiin sinfi uu iska daayey dadkana markii taqsiimka saliimkaa la fiiriyo saddexaas kama baxsana nin mudqin ah iyo nin ku hor xiga iyo nin ebela isagoo sidaas u warramay ayana arrintaas ay u eg tahay inay caddahay shuraaxda waa isku khilaafeen kitaabka iyo dadka ka warramay manhajkiisa alxaakim annaysaabuuri isagu wuxuu leeyahay qeybta hore keliyuu wax ka wariyey qeybtii labaadna intuusan wax ka wariyuu dhintay wuxuuna rabay inuu laba kitaab soo saaro qeybta koobaad kitaabbay leeyihin qeybta labaadna kitaab kale leeyihin qeybta saddexaadna isagaa sheegay inuusan dan ka lahayn qaybtii labaad intuunan gaarin inuu dhintuu leeyahay alxaakim annaysaabuuri arrinkaasna waxaa ku waafaqay ardaygiisa abubakar albayhaqi ardayga muslim ibraahim ibn moxamed ibn sufyaan annaysaabuuri isagu wuxuu leeyahay ra'yi ka duwan ra'yigaas oo wuxuu leeyahay saddex kitaab oo alifay kitaab waa ragga mutqiniinta axaadiistooda kitaabna waa ragga ahlu satriga ah axaadiistooda kitaabna waa kadbaabiinta ee matruukiinta axaadiistooda saasuu yidhi isagu laakiin alimaam ibnu salaam wuxuu leeyahay arrinkaas wuxuu khilaafsan yahay kii xaakim uu sheegay ee xaakim wuxuu yidhi hal ayuu soo saaray labadii kalena midna maba doonayn midna ma ka gaarin ninkan ibnu sufyaan wuxuu leeyahay isagu saddex kitaab u alifay alqaadi ayaad wuxuu leeyahay arrinku sidaas ma ah qeybta koobaad waxbuu ka alifay qeybtii labaadna waxbuu ka alifay qeybtii saddexaadna waxbuu ka alifay hadalkiisu saliim waayo ilaa intaas qeybtii koobaad xajiistooda waa keenay qeybtii labaadna waa keenay laakiin wuxuu xoogaa mushkilad ku dhiga marka warkiisa wuxuu leeyahay qeybtii saddexaadna istawfa axaadiida mualifkan wuxuu leeyahay laa yucariju calayha hadaana wuxuu leeyahay qeybtii saddexaad axaadiisteedina waa keena hal meeluna isugu keeno waa alxamdulillah marka sida saxiixa waxa weeyaan qeybtii koogaad axaadiistiisii waa ku jirta qeybtii labaadna waa ku jirtaa waana manhajka ah markuu dhammeeyo dadka mutqiniinta axaadiistooda ayuu calaa dariiqi lmutaabacati walistishaad dadka ahlu satriga axaadiistooda keenhaya waana ku jirtaa kitaabka qeybta saddexaadna isagaa sheegay in uusan wax daran ka lahayn riwaayaadkoodana uuna u leexanayn waa dad matruukiina u kadbaabiina sidaas weeyaan sidaas saxiixa ah laba qeyboodna waa ku jirtaa qeybona ma jirto qaado ayaa wuxuu leeyahay aniga ta'wiilkayga ah qeybtii koowaad iyo qeybtii labaad inuu alifay dadka arrinkaa wax ka fahamsanaan kala hadlay waan ugu waafaqeen laakiin wuxuu xoogaa mushkilad ku dhiga qeybtan saddexaad uu sheegay ma alifinin muslim qeybtaa saddexaad isagaaba sheegay inuusan danka lahayn ayib nuqdada saddexaad muqadimada axaadiista ku taalla ma waxay waafaqsan tahay shuruuda kitaabka intiisa kale maya bay dhaheen culamadu axaadiista muqadimadu baab kale waayo ama barnaamij kale laakiin axaadiista sulbul kitaab ku jirta oo ka bilaabata kitaabu liimaan ee ku dhammaata kitaabu tafsiir intaas waayo intaa shuruuda uu u dejiyey oo arrinkaa uu ka warramahayo waafaqsan laakiin muqadimada maya axaadiis kaleeto oo shuruuddiisa aan waafaqsanayn ayaa ku jirta sidaa daraaddeeda ramsiga culammadu markay ka warramahayaan axaadiistiisa ay u dejiyeen waa kala duwanta masalan shaksiyaadka uu fii daakili lkitaab wax uga wariyo waxaa ramsi u ah miim shaksiyaadka uu muqadimada wax u wariyona waxaa ramsi u ah miim qaaf waa kala duwan yihi ayib nuqdada shanaad mumayizaadka kitaabka oo uu kaga duwan yahay mumayizaad u gaar oo uu kaga duwan yahay saxiix lbukhaari culamadu waxay dhaheen mumayizaadkaas waxaa kow ka ah xagga tartiibka iyo tandiimka iyo sardiga axaadiista baab munaasib u ah bukhaari waa kaga duwan yahay oo axaadiista baab mucayana ku timid dhammaantood meel buu isugu keeni riwaayaadkeeda kala duwan iyo alfaadeeda iskhilaafsan qofkii doonaya marka inuu riwaayo kaamil ah kala soo baxo meeshaasuu kasoo qaadan kara laakiin imaamka bukhaari sidaas waa ka duwan yahay waxaa dhici karta xadiidkan inuu labaatan meelood ama konton meelood ku keeno mar mar kastana lafdigeesu riwaayadaas lafdigii hore ay ka duwan tahay oo qofka uusan haleeli karin marka xadiiska riwaayaadkiisa midda ugu dhamaystiran inuu qaato uusan si sahlan ku haleeli karin ayib waxaa ka mid ah mumayizaadkiisa axaadiisa ma ixtisaariyo mana kordoogooyo sida qaban axaadiiska lafdigiisa dhammaantiis buu siyaaqayn laakiin waxaa dhici karta imaamu albukhaari inuu xadiiska googooyo oo qidco kastaba baab mucayan ah oo munaasib u ah uu geeyo oo xadiiskii alfaadiisii oon dhammaystirnayn in uu qayba meel geeyo maadaama isaga tafaquh iyo istimbaaq uu maqsuudkiisu ahaa mumayizaadkiisa waxaa ka mid a axaadiista muslim waxay u badan tahay ama ay tahay axaadiis marfuuca mawquufaadka iyo mucalaqaadku aada bay u yaryihin baynamaa ay alimaamu albukhaari kitaabkiisa aada ugu badan yihiin isaga wuxuu juhdigiisa geliyey axaadiista marfuuca ah inuu sardiyo oo jamciyo mumayizaadkiisa waxaa ka mid a bay dhaheen kitaabka wuxuu alifay beledkiisii bixuduuri mashaayikihi mashaayikihi marka wuxuu aada ugu dadaalay inuu kala saaro lafdiga xadiiska ama alfaadiisa sida ay huwaad u kala doon yihiin taasna bukhaarigu ma laha safaru ku alifay mumayizaadkaas waxaa ka mid ah waxay dhaheen wuxuu marka hore sheegaa xadiiska mujmalka ah macnihiisu uu duuduuban yahay wuxuu ku xijiyaa bay dhaheen xadiidka mubayinka u oo fasiraya xadiiskaas oo haddii xadiid mushkila uu jiro xadiidka mushkilka intuu sheego keenayaa midka muwadaxa u ah haddii naasikhi oo mansuuq uu jiro midka mansuuqa uu keeni marka hore kadibna naasikhi uu ku xijinayo sida amalkuna sidaas u waafaqsan yahay wuxuu aada ugu dadaalaa in uu kala duwo xitaa oo uu kala rabsado alfaada ay adeegsadaan mashaayikhda xadiiska warinaysa ninkii xadaanaa yiri xadaanaa u yiri uu leey ninkii akbarana yirin akbarana uu yiri uu leey buxaarina kalama duwan waa isugu mid xadaanaa iyo akbarana waa isugu mid laakiin muslim wuxuu leeyahay qaala fulan xadaana wa qaala fulan akbarana waana tamyiis iyo diqa uu isagu la gaar yahay sidaa daraadeed marka mumayizaadkaas markii la fiiriyo bacd alculamaa khaasatan almagaariba waxay dhaheen saxiixu muslim ah ka fiican saxiix albukhaari qaaba eeb wuxuu leeyahay shiikiisa abu marwan addubri nin la yidhaahdaa wuxuu dhihi jiray ama uu ka sheegay mashaayikhdiisa annahu kaana mashaayikhdiisa qaybo kamid ah yufadilu saxiixa muslim calaa saxiixi albukhaari taasay u jiri nin baa laba bayt tiriyey labada bayt buu kusoo aruuriyey marka mufaaqalada labadooda nin baa wuxuu yihi tanaasaca qowmun fi lbukhaariyi wa muslimin ladaya wa qaaluu ayu dayni yuqadamu faqultu laqad faaqa albukhaariyu sixatan kamaa faaqa fi xusni sinaacati muslimuun ninkaasaa hooga wuxuu ka waramay labadooda yani faqiyada u dhexayda marka wuxuu dadaa waxay ku gurmeen bukhaari iyo muslim aniga agteeda waxay dhaheen labadooda kee la hormarina marka anigu waxaan idhi uu yidhi bukhaari baa ka horeeya xagga sixada laakiin sinaacada wanaajinteeda iyo riwaayaadka kala saarkeeda waxaa ku horeeya buu yihi muslim khulaasadu intaas xagga sixada bukhaari waa kul xagga tanliimka iyo tartiibka iyo tamyiiska riwaayaadkana muslim baa kul ayib nuqdada lixaad kitaabka taraajumtiisa iyo cadadu kutubihi iyo axadu- cadadu axaadiihi alimaam albuhaari raximah llah kitaab asagaa leh baabna asagaa leh kitaabu fulaan baabu fulaan asagaa isla laakiin waxay dhaheen tarjamada muslim waa kitaab kaliya kitaabu liimaan kitaabu tahaara kitaabu salaa baab soo maaha baab malaha isago wax baaba ma sanayna isago dabcan kitaabka macno mucayanoo qofka tusinay baabkuna macno daqiiquu tusinay hadii marka baab inta lagu sameeyo axaadiistiis lagu keeno axaadiistiis axaadiistaas waxaad ku fahmeen baabkaas ay hoos taallo baabku marka waxbuu caddeeyaa axaadiisuu fasiraa waana loo baahan yahay laakiin muslim isaga kitaab kaliyuu ku talagalay kitaabu imaan wuxuu axaadiis ku soo arooray oo soo jabtay waxay dhaheen maca daalika isagoon baab samaynay baabaysan yihiin maca daalika isagoon baab fulaan dhihin ay u baabaysan yihiin oo waa axaadiis waa tartiibsan yihiin qofkii aad ugu fiirsadana majmuuco kastaaba baabay mahalay laakiin isagu baab ha dhigin dadka marka kitaabka sharxana waxay isla waafaqsan yihiin in uusan samayn isagu abwaab oo uusan dhihin baab kada baab kada baab kada hadallo ay dhaheen baan soo qaadanayna wuxuu leeyahay alimaam ibnu salaah ina musliman rataba kitaabahu cala alabwaab fahuwa mubawabun fi lxaqiiqa walakinahu lam yadkur fihi tarajum alabwaab lianla yazdaada bihi xajmu lkitaab waa baabaysan yahay lakiin asagu baab ma sheegi waa kitaabaysan yahay waa baabaysan yahay baab ma sheegi kitaabu sheeg nawi wuxuu leeyahay tarjama jamaacatun abwaabahu bitaraajuma bacduha jayid wa bacduha laysa bijayid wuxuu leeyahay waxaa taraajum sameeyey abwaab jamaaco yani culamo taraajumtaas ay sameeyeen iyo tabwiibkaas ay isagu iyagu sameeyeen wuxuu leeyahay gabalkoodu waa jayid gabalka kalena jayid ma aha oo axaadiista waxaa dhici karta ay baabka u sameeyeen inuusan mutaabiq ku ahayn baabkaas oo cibaarada tarjamada hooseyda ama alfaadida xakaaka ku jirta yacni tacbiir xumo ku jirta laakiin isagu wuxuu leeyahay ana in sha allahu axrisu cala tacbiiri canha bicibaaraatin taliiqu biha fi mawaatina laakiin anigu waxaan ku dadaala buu leeyahay in aan si wanaagsan u cabiro abwaabtaas cibaaro laa'iq u ah amaakinteeda munaasib u ah warkaas wuxuu ku yidhi fii sharxi muslim ee muslim buu sharxay hadalkaas u eegna wuxuu ku yidhi mukhtasaru muslim laba shaquuq abdinawowi marna waa ikhtisaaliyey mukhtasar mashhuur ah matbuuca u leeyahay oo muslim buu ikhtisaaliyey aada u wanaagsan marna waa sharxay waxaana dambeeyey ikhtisaarkaa dambeeyey markuu sharaxa dhameeyey uu ikhtisaariyey misal mukhtasarkaas nihaayadiisa wuxuu ku yidhi wa amaa abwaabuhu faqad istawcabtuha calaa ciddati riwaayaati wahadabtuha biawjazi idaara abwaabtiisa waan soo dhameeyey buu leeyahay waan soo kulmiyey riwaayaad kala duwan markaan fiiriyey oo kitaabka uu leeyahay waanan hagaajiyey cibaarada ugu sahlan ama ugu kooban baanan ka cabiray fa ina abwaaba saxiixi muslim takhtalif abwaabta waa iskhilaafsanta uu leeyahay saxiix muslim abwaabtiisa wa qallamaa tattasiq inta ay iswaafaqtaana waa yar tahay maxaa yeele nin kastaa baabu samayna wa qallamaa tattasiqu fi nusakhi wa ta'talif yani inta ay iswaafaqsan tahay ama ay israacsan tahay waa yarta oo nin kasta oo sharxa ama ikhtisaariya isagana tabwiib buu samayna marka isagu tabwiib ma samayn laakiin taktiibuu sameeyey yacni kitaabuu u sameeyey kitaab kada kitaab kada kitaab kada jamiicu kutubi asaxiix waxay gaarayaan saddex iyo afartan kitaab wuxuu ka bilowdaa kitaabu liimaan wuxuuna ku dhammaadaa kitaabu tafsiir axaadiistiisa waa la tiri jiray imise way axaadiistiisu aada baa looga warrami jiray laakiin tirooyinkaas nin walba intuu isku dadaalo oo fiirfiiriyo dhihi jiray intaas baa tiradii waxaa la dhihi kara marka nimankan daari tacsiil tiro wanaagsan oo daqiiq ah oo la dhihi karo waa tiro la cuska karo bay iyagu tiriyeen qalab electronic ku tiriyeen waxay dhaheen axaadiistiisu waa toddoba kun shan boqol shan iyo labaatan had ayagaana u dhow diqada waxay dhaheen inta mawquufaadka ah oo marfuucaadka ahayn waa toddobaatan iyo laba xadiid axaadiista rubaaciyaadka oo sanadkeedu uu afar yahay waxay dhaheen waa lix boqol iyo soddon iyo afar xadiid axaadiista maraasiisha ah waxay dhaheen waa afar iyo labaatan xadiid saxaabada uu wax ka wariyo waxay gaarahayaan laba boqol iyo soddon iyo sideed saxaabi ayuu wax ka wariyo rijaashiisa saxiixa uu wax ka wariyona waxay gaarayaan kun sagaal boqol sagaashan iyo shan qof ayuu wax ka wariyey shuyuukhdiisa fii jaamic asaxiix waxay gaarahayaan laba boqol shan iyo labaatan sheekh intaasaan ku gaalumayna maanta ala bilah tawfiiq sala allah sala allahu alayh waala ali wasalam